barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiya barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay saddexda bisha julaay sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona casho ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maanta marti ku yahay abwaan reer jabuuti ah oo tiriyey gabayo uu dhallinyarada ugu sheegayo dhanka wanaagsan ee dhaqanka soomaalida dhanka kale haddaad dheehataan dhaqanka taariikhda dhaqankeennu waa dhayman iyo dahab dhalaalaay marna waa dhuunigoo kaleo gaajo kaa dhabi marna waa dhar aad huwato oo dhaxanta kaa celina marna waa walaal kula dhasho cadowga kaa dhicina sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin نفيات عجبيزة وعسومة عيون
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
amniga ayaa aad loo adkeeyey guud ahaan dalka etoobiya khamiistii markii uu dhacayay aaska fanaanka hajaalo holgasa kaas oo uu dalkiisa toddobaadka dhaliyey rabshado ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada adisababa halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan siddeetan qof holgasa waxa uu ahaa nin u olooleeya qoomiyadda oromada oo kaaliin ka geystay hogaaminta mudaharaadyo horseed u noqday dowlad cusub oo ay oromo hogaaminayso laba sanno ka hor hindasa ayaa lagu aasay magaaladiisa ambo telefishinka dalka etoobiya ayaa baahiyey aaska fanaanka ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa sheegay in dowladdiisu ay samayn doonto wax kasta oo ay kari karto si ay xasiloonida ugu soo celiso dalka etoobiya booliska ayaa sheegay in saddex qof loo qabtay dilka hundasa dowladda ayaa si dhaqso ah waxay u jartay adeega internetka iyo taleefanka gacanta ee etoobiya intii ay socdeen rabshadaha tallaabadaasi oo ay kooxaha xuquuqda aadanaha ku sheegayaan in kaliya ay sii kordhinayso walwalka dalka botswana ayaa baadhaya tiro maroodiyaal ah oo sabab aan loogeyn u dhintay kuwaasoo ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay muddo laba toddobaada ku dhinteen laba boqol iyo shan iyo toddobaatan maroodi sida ay maalintii khamiistii sheegtay dowladda botswana dhimashada maroodiyaashan ayaa markii u horreysay bila ka hor lagu arkay gobolka okuwango banhandel iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen inay ilaa iyo xilligaasi ay raadinayeen waxa sababay dhimashadooda waxaanay wasaaradda deegaanka khayraadka dabiiciga iyo weliba dalxiiska ee dalkaasi ay sheegtay in saddex shay baadh oo ku kala yaalla dalalka zimbabwe koonfur afrika iyo kanada la isla gartay in lagu baadho shay baadha laga soo qaaday maroodiyaashan dhintay dhinaca kalena warbixin uu diyaariyey urur la yidhaahdo elephants without borders oo nuqul ka mid a wakaaladda wararka ee royters ay aragtay ayaa lagu sheegay in muuqaala kor laga soo qaaday ee uu muujinayo inay dhimanayaan maroodiyaashu iyagoo da' kastaba leh iyagoo intaasina sii raaciyay inay bishii may shan iyo labaatankeedii soo tiriyeen ilaa iyo boqol iyo sagaal iyo lixdan maroodi oo dhintay halkaa bishii juun afar iyo tobankeediina ay soo arkeen boqol iyo siddeetan iyo toddoba kale oo dhintay sida warbixinta lagu sheegay
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa dhegaystayaal haatan aad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaysa waryaheena jabuuti sagaal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel weliba ood naga dhegaysanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka maalin walbaoo jimco ah haddahan oo kale waxaad ku dhagaystaan barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo asagal siciid faarax ayaana idiin daadihin doona toddobaadkan jamhuuriyadda jabuuti ayuu idinkaga imanayaa waxaynuna kaga hadlaynaa toddobaadkan waxaa soo baxaya sanadba sanadka ka dambeeya dhalinyaro badan oo soomaaliya oo abwaano ah kuwaas oo qaarkood ay hidaraacaan halka kuwo kalena ay maskaxdooda maalaan oo ay wax ka qoraan waxyaabaha bulshada ay ku dhex arkaan cismaan daahir riyaale oo ka mid ah dhallinyaradaasi aqoon-yahanada ee wax ka qorta arrimaha bulshada labadii kun iyo lix iyo tobankii ayuu bilaabay inuu baraha bulshada wax kaga qoro waxa uuna sameeyey gabay dheer oo qayb ka mida barnaamijka aad ku maqli doontaan oo uu kaga hadlayo sida dhaqanka dadka qaarkii ay uga tageen iyo sidoo kale sida aan wanaagsanayn ee dadka soomaalidu meel waliba ay joogaan ay u isticmaalaan baraha bulshada waxaana barnaamijka ku bilaabaya gabigaas dheer oo qayb ka mid ah aan barnaamijka kusoo qaadanay
ada gabayga kuma dhiiran jirin dhaqanku leeyahay mana dhaafin xeerkuu lahaa dhaxalkii sooyaale dhallinyarnimaan uga dhul sugay dhaqan tixdiisa ayay maantaan ku dhiiraday tixdaa dhaqankii guunkiiee waxaan gabidhacleeyaba haddaan weel ku dhurayaaye sida dhayda geeloo irmaan gorof ku dhaanshaaye waxaan soo dhigaatay milgaha murti dhammaystirane aan soo dhoobo maantoo kaluu dhaayo ee leeyahay marka waa hordhicii waxaan idhi dee gabaygii baan haddana bal dhaqankii guud inaad tilmaamaan isku dayo waxaan idhi marka hore haddaan dhaqanka guud dhaba tusaaleeyo oo aan dhigaalkii horiyo hiddaha dheer raaco dhaqanku waa dhaxalkii jiriyo dhabadii toosnayde waa laba dhaboo nolosha guud dhan walba koobsadee waa laba dhigaaloo runtii dhumciyo waaweyne midu waa caqiidada dhabtee dhaqanka ruuxdiie dhaqankii iyo quruxdiis markaan dhabadasii raaco dabcan dunyadaad dhaqato iyo dhuunig iyo agabka wax kastuu nafluhu dheefsadaa waa dhaqanka qaybtii dhaqankii guud tilmaantii markaan intaa ku soo dhaafo dhaqankaygii gaarkii markaan dhuuxa ka higaajo dhaqan suuban baan leenahoo soo dhignaa abide waa webiga dhaaxa bulshadu biyo ka dhuuntaane waa dhaxal runtii gaamuro soo dhisnaan jire waa dhiil guyaal soo cuugnaa dhadhan udgoon badane waa dhaqan laga dhagaystaa waxgarad hiddo ku xeel dheere waa dhaqan dhallaan iyo haween dhiirigeliyaae waa dhaxal maguuraanahoo dheefna kaa rabine waa mid diinta laga dheegay oo dhowrsanaan badane waa taariikh dhigaal hore ku qoran udub dhexaadkiie waa sooyaal dhakii loo dhigaba qurux dhalaalaaye waa mid aan ku dhaataa runtii dhalaartii joogtaaye waa u dhayman iyo luulintuu dhalay awowgeye awowgii odagii soomaali baan uga jeedaa dhaqan weeyi koobsaday runtii nolol dhammaystirane dhaaxa haween loo lagu dhisaa dhaqankii soo jiray kumanaan sanaa lagu dhaqnaa dhaqankan gaamuraye taariikho dheer baa lagu dhigtaa dhaqanka geeskaniye la dhambay dhigaal hore ku taal buug dhammaystirane kuliyadaha dhaqankaa lagu dhigtaa yurub dhammaantooda diiwaan wuxuu ku yaallaa dhabtii dhaqanku leeyahay waa muraayad laga dheehan karo bulshadan muuqeedeh waa dhaqan dhegxumo diidayoo dhowrsanaan jeceleh dheeftiisu waa dhaqan runtii dhowrsanaan tahay waa cadaalad lagu dheeli tiray aragti xeel dheere dhaqankiiyo dhigaalkii markaan intaa ku soo dhaafo dhaliilaha jira wakhtigan haddaan dhowr mid ka tilmaamo dhaqanguurka waayadan jiraa dhaygaga igu raabi wuxuu dhaayahay diidayaan dheehday waayadane dhaqan xumaa runtii soo baxdiyo dhib iyo leelee leh laga dheelmay diintii dhabtii dhaqankii weydowye sharcigii ilaah noo dhigaan dhayal ku dhaafnaaye dhawaqii wacdiga diinigaan kaba dhaqaaqnaaye facebookyadaan soo dhignaa dhawaq qurxoonayne dhibir dhaqankii weeraayo oo dhoohan baa yimide waa kooxo dhowr nuuc ahoo dhidi ka liitaaye dataclaha raggaa nagu bato dhiiran waayadane dhacas baa ku dhiirada dhulkiyo dhaqanka caydiye dhooqay dhex jiifaan dharaa dhammaaday laabtoodi dhan kastaba dhacdada yaab kaliyo dhabarjab kaa muuqda qaar baa hablaha dhaymankaa sharaf ka dhooqayne hooyadii ubadda noo dhashay ceeb ku dharashaane hooyadii ubadda noo dhashay ceeb ka dhurayaane ma dhugtaan kuwaa nala dhashiyo waalidkii dhalaye dhanna uma roono kuwaas waa dhegxumo taal leh geeska dhiirad oo dhabar ah bay dhamac ku tuulaane diinta caalamkii dhuuxay bay ceeb ku dharashaane xaqa ruux ku dhiiraday ayay dhibcaal ku sheegaane dhaqanguurka waayadan ku yimid dhaqankii soomaali hadday dhega ku yaaliin waxnaca isma dhegaystaane dhaqankiiyo afkoodana runtii maba dhantaaleen dhafoor xiir surwaalkii ka dhici dhiiran baa badane waa dhaqan gumaystuhu wadoy bulshadii dhaawacaye dhaqan xumada qaarkood runtii waa la daygaagii waalidkiina dhallaankii ma baro dhaqankii iyo diintii dhallinyaro waxaan baranin oo dhuuhan baa badane nimankaa jahligu dhaansaday dheradu haysaaye dhuxushiiyo sigaarkay barhkood daragu haystaane qayrkood raguu dhaafay oo daday baa badane dhaqankiisa kii nacay iyo dhurwaa nacasa mooyaane ha u dhagalugnaalila kuwaas dhuuxa ku xaroobay dhanka kale dhibaatadan baldaya dhumucda weynaatay hablaheennii dhowrsanaan jira guriga dhaafayn dhawaqooda aan laga maqlayn dhinaca jaarkooda xushoodkuna ku dheehnaha wejiga sharafta dhowraayay dhaqankii asluubtana ahaa dhalad asaagooh dhaqashiyo waxqabadka lagu dhaliilaynin ee dhabanka nuurkaa ka bixi qurux dhalaalay laga dheelmay dhaqankii runtoo dhalanteed soo sheegi dhalanteed loo sheegaye dha'hiyo dubkoogii wacnaa daawo ku dhabuuqe hablihii jidhkii wada dhiloo dhalan rog jiidhkiye dhabbadii qurxoonayd ka tege dhaqankii weydowye imikay dharkii wada fureen dhixidhkii muujeene dhajis iyagu waxay wada xidheen gaal dharkiisiiye imikay surwaal dhuuban iyo garan ku dhoofaane imikay dhalaaliya habeen guryihii dhaafeene imikay caruurtaiyo dhalmada dhowr ku koobeene imikay dhaqashadii guryaha dhaniba diideene imikay dhaqaalihii raggana dhinaca haystaane imikay codkoogii dhowrsanaa kor u dhawaaqaane dhexyaartii haween lagu yaqaan dhexirkii weynaaye dhaqankii xishoodkii wacnaa dhaafay badankooda waxaasoo dhibaato ibliis raarta noo dhigay dhaqankii haweenkana ka dhigay kala dhantaalkaasi dhaqankii bulshada waayadani dhabarjab weeyaane dhidig iyo labkii waxay dhugtaan xanta dhammaantooda dhallaankiiyo bulshadu intay dhabbada weydaaraan waa in loo dhawaaqaa dhabtii dhaqanka dhalinta soo koraya duruusaha waa in loogu dhigo dhaqankii soo jiray dhallinyaradu waa inay bartaan hiddihii dhaxalkii dhanka kale haddaad dheehataan dhaqanka taariikhda dhaqankeenu waa dhayman iyo dahab dhalaalaay marna waa dhuunigoo kaloo gaajo kaa dhabi marna waa dhar aad huwato oo dhaxanta kaa celin marna waa walaal kula dhashoo cadowga kaa dhicin dhabtii dhaqanku waa damar har weyn kaana dheerane dhaqan guurku waa dhalanrog iyo dhaawac kugu yaale dhudhun iyo lixaadooda jiruu kala dhantaalaaye indheer garanka soomaali baan hurti u dhaafaaye halla dhowrta dhaqankaa qurxoon waa dhaxal awowgeena dhaqanka rag baa dhowri lahaa ma kula tahay inaad kaalintiina gabteen sidaa darteedna dhaqanka uu baabaayo ragga kale iyo adigaba haddaan kugu daro
sida aan murtidaydaba ku tilmaamay waxyaabahanay aada iyo aadka baryahan usoo muuqda waxaa ka mid ah rag waaweyn oo maad aragtaanay waktigii mas-uuliyadda nin raga uu mas-uul noqon lahaa oo bulshada wax fiican tusi lahaa baraha bulshada lasoo fadhiisanaya kelmado foolfoolxun oo dhaqan bi'isa oo aan qurxoonayn ayaa jira taasoo waa realityga marka loo dhabo galo kaalinta koowaad waxa gabayr waa raggii sidoo kale gabdhihiina dhowrsanaanta lagu yaqiinana ayaguna halkiiba kasoo durkeenoo ayaga laftigoogu waxaad arkaysaa kuwa facebook dhex dhigtay hugiyo halkaaba dhex fadhiya guriga ka dhigtay oo waxay doonaan odhanaya labadaasba waxaan leeyahay ha laga waantoobo baraha bulshada shayga aada soo dhigaysaan saameyn badan buu bulshada ku leeyahay hadday ubadka tahay hadday niyadda biniaadanka tahay hadday diiniyan tahay wax dhaawac badan bay leedahay waxaan leeyahay halaga waantoobo qof walloo islaamana naftiisa mas-uul buu ka yahay waxau tabinayna isagaa mas-uul ka ah ilaahayna isagu kala xisaabtamaya qof walba aakhiro meel yaroo kooban baa la gelinayaa dee meeshaa kooban hadhow yaa kaa mas-uulaha ma jirtee adaa naftaada ka mas-uula qof wallo oo islaam oo gaar ahaan dadka soomaaliyeed waxaan leenahay adigaa ka mas-uula naftaada waxaad baraha bulshada soo dhigto saameyn wuxuu ummadu keena iyo iyo wuxuu dhaawacu keenaba yaan leh dad badan waxaa jira fiican oo arrim social mediaha waxay kaga faa'idaystaan waxyaaba badan oo fiican dadka u soo gudbiyaan laakiin inta badan dadku waxay qaataan inta khaldan influence badan bay sameeyaan marka waxaa laga yaabaa dad xadiis dhigto maanta inaa cidba dhegaysanba laakiin haddaad adoo qof caaya soo dhigto in intaasoo marka ka waran bulshada laftirkeedu ma kula tahay inay iyaguba u badan yihiin dhinaca khaldan in
way jiraan wax badan oo faa'iida oo maanta haddaad gashid baraha bulshada wax axaadiis ka socota culimo ay akhriyayso waxa wanaagsan ee la qorayo waxa teknolojiyad ku jirta waa bad badna ninba wuxuu doonu kala soo baxaya dee qaar baa waxun kala soo baxaya qaarna wax wanaagsan bay kala baxaya muuqda marka waa waa labadiiba meesha way yaalin laakiin bulshadiibaa shayaadii shaydaankiibaa ka faa'idaysay ibliiskii baa ka faa'iidaysanay oo intii xumayd buu u wanaajinaya o u dhalaalinaya bulshadii goormay kugu dhaltay inaad gabagan ka samayso social mediaha maxaa maxaa maxaa dareenkaa kiciyey inaad tidhaahdo inaan ka hadlaan doonaya
waxa weeye baryahani baraha bulshada waxaa aada ugu batay dad qabaa'il caydan reer reer hebel reer hebel soomaali oo iscaayso oo qofkiiba inta soo fadhiista facebooka nin weyn oo maad aragtaanay muuqiisa kolkaad aragto dadki nink dadkii mas-uul lagu sheegi karaya waqtigiisa ayaad arkaysaa intuu soo fadhiisto ree hebel baa sidana ree hebel baa maxaya waxaas akrinaya ayaad arkaysaa buugta waxyaabahaas baa igu dhaliyey a waxaabaa isku igu dhaliyey inaan dhaqan ka tilmaamo iyo dhaqan waxaan lahayn quruxdiisa oo lahaa awal waxaan dhaqan lahayn qofku haddii uu naftiisa uu wax fiican una soo tabinayn dhaqan waxaan u lahayn wixii xun inuu isagu iska haysto oon calooshiisa soo dhaafin marka tiibaa faraha ka baxdayoo dhinacii kale inay wax isku rogeyn baad moodaa
gabayga mihidaad u leedahay ma ma- ma jira dad faamigiina ka mida gabay tiriya ama ma ma waxadii kaasoo gaay mise waa mid hiddo
dabcan waxa weeye hiduhuna ma maqno oo ani laftigayga walaalkay baa jira walow aunan ahayn nin meelo ku duubay oo baraha bulsho iyo aan soo gelin jirin waxyaabahaas laakiin waxa uu ahaa nin meeshuu joogaba wuxuu doono gabay waxyaa u muuqdaba gab baraha ee ku yidhaahdo ahaa dhinaca hooyaday dhinaca aababa waxoogaa waa waa waa jiraan aniga hiba nuur oo kale waa waa laba walaalaana kala dhashay oo edaday baa dhashay hibanuura aabbahay walaashi baa dhashay dad badan oo noocaasna way jiraan oo dhinacyada fanki iyo suugaantana dhinacyo badan baan qaraabo ka nahay haa qoyskoodan ku jirnaa gabayo kale ma samaysay oo oo kan dhaqanka ka baxsan kuwaa kale ugu dambeeyay maxaa ka mid ah haa waan sameeyey gabayaal badan baan sameeyey waa badan yihiin waxa coronaviruska midaan kaga hadlay baa jira oo africa iyo coronaviruska aan kaga hadlay baa jira ku kale oo gayga iyo waktigan aan kaga hadlay baa jira oo kuwo waxaa jira soomaaliya weynaan u tiriya baa jira xaaladaha jira ee dagaalada iyo waxyaabaha kasoo baxay way jiraan laakiin barahayga bulshadaan soo dhigaa facebookaygaan soo dhigaa waan tagaa Ee, cismaan waxaad aad u ammaantay dhaqankeena iyo quruxdiisa iyo karaamadii haybadii sharaftii dadkeenu ay lahaayeen dhaqan aan u lahayn inkastoo hadda saas sheegtayba anaan kugu raacayo meesha laga saarayba maxaad ka xasuustaa miyiga war horta wey miyi ma tagtay haddaad tagtay maxaad ka xasuustaa haa waan tagaa waqtiyo badan baan tagaa Een, horta dhaqankii soomaaliyeed een, uu aad iyo aad wax shay u qurux badan buu ahaa inta badanna wuxuu ahaa wax ka laga soo dheegay diintana maad aragtaan salkula buu ahaa Een, xishmad iyo karaamuu lahaa agabyadan agabya dhaqameed buu lahaa anu waan tagaa baadiyaha ee, gorofka caanahana lagu listo een, maad aragtaan sufraar bahalka la idhaahdo een, qolxadka iyo go- ee, dharka ay xidhanayaan qaabka ay u xidhanayaan ee, gundhataha iyo laakiin waxaa la odhan karaa waa dhaqan aad iyo aad u wanaagsan sooriyeynta soomaalidu waan waxaan aaminsanahay inay yihiin dadka ugu horeeya Een, sababtoo ah soomaalidu waxay aaminsan tahay een, dhaqanka marti in ay tahay priority-ga ay tahay waxa kow in la sooriya ay tahay umadkooga qadinayaan soomaalidu qadin jireen umadkooga si ay martida wax u siiyaan sooriyada waxay soomaalidu tahay kow bay tahay Een, midda kale waxaad moodaa een, ee, geeskani africa waxaad moodaa odayaasha oday dhaqameedkii kaalintiisii horta inay ka baxday meesha oo doorkii siyaasi uu wada qaataad moodaa doorkii oo dhan waxaa haysta siyaasi baa haysta odaygii dhaqameedkii wuxuu ahaa odayga runta sheeguu ahaa meesha dhaliil jirto ninka tilmaamuu ahaa waxa qaldanka qabtuu ahaa taa meesha way ka baxdo doorkii siyaasi inuu qaataad moodaa oo siyaasiyiintu ay arrintaa een, ay ka- ay shaqadii odayaasha maca een, odayaasha xilligii hore dhaqanka oo kale go-aanka guriga odaygaas ka lahaa mid islaantu dhex gasha maahayn ama ilmuhu dhex gaama qof kale hadda laakiin waxaad moodaa in in badan dumarku awood ay ay ku leeyihiin
arrintaas way jirtaasoo waxaan iminka aan idhahdaa anigu shaksiyan waxaan idhahdaa ninkii kolkii awoodda ay ka wareegtay ee abbaanwarihii reerku uu noqday haweenaydii anigu waxaan idhahdaa ninkii wuxuu noqdayba curadka reerka u weynba oo uu la fadhiyaa baan idhaha reerku la fadhiyaa ya reerka uu la fadhiyaa baan idhahdaa oo waa ninkii curadkii reerka u noqdayoo een- een, halkaasi way jirtaa dhaliishaasi iyadana weligaa miyiga ma tagtay geel ma dhaamisay intaad noolayd reer muuse hamisay een,
may may may may taas taas waa mashruuc dheer ma samayn ma samayn mar mar caano garoora oo aad cabto ama subag bariis cad lagugu daro ma isku daydo haa way jirtaa maasha allah waan tagaa een, xagaa kastaan tagaa samarkaan tagaa waqtiyo badan baan tagaa dhulkaa baadiyaha caanaha waan soo cabaa een, gorofkii baan yaroo udgoobma wax kusoo cabaa een, waa- way jirtaa waan tagaa haddaad tala siisa soomaalida ka abwaan ahaan ka aqoon yahaan dhalinyaro ahaan maxaad maxaad oran lahayd maxaad is oran lahayd hala saxo soomaaliya oo dhan
Een, waxaan odhan lahaa een, waar horta kaalin walba nin nin walba kaalintiisa ha buuxiyo doorkii rag kaalintooda inay buuxiyaan doorkii mas-uul aabbo inuu kaalintiisa buuxiyo hooyana halkeygii ha ku noqoto oo afooskan ay qaateen ay raggii ay la fadhiyaan xaafadaha ay xaafadihiiba raggiiba curadka noqday arrintan iyaguna dib ha uga celiya maan lehay ragguna kaalintoodii ha qaataan oo ho- hoggaanka reerka u hayaan oday dhaqameedkiina ha am- aamuska iska daayo oo xilkiisa ha qabsado hadday dowlad qaldan tahay iyo hadday shicib qaldan yahay mid walba runta ha u sheego guud ahaan dhegeystayaal waa naga intaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaana marti iigu ahaa cismaan daahir riyaale oo ka mida dhallinyarada abwaanada ay wax ka qorta waxyaabaha ay bulshada dhexdeeda ku arkaan anigoo asagal siciid faarax ayaana barnaamijka idiin daadahaynaysay tani iyo intaanu mar kale ku kulmi doono barnaamij noocan iyo kalea haddii ilaahay ogolaada inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa ammaano alla
haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxay noo hayaa cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga kubadda cagta ee dalka ingiriiska ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa iyadoo kooxda horyaalkaasi ku guulaysatay ee liverpoolna ay guuldarro weyn kala kulantay kooxda manchester city liverpool oo ciyaartoydeeda ay u dhammaystiran yihiin ayaa booqatay garoonka itixaad ee kooxda manchester city waxaana looga adkaaday afar gool iyo waxba xidigaha kale ah fodan debron iyo starlin ayay ahaayeen kuwii kala dhantaalay kooxda liverpool kadib markii mid kastoo iyaga ka mida uu shabaqa kasoo taabtay goolka afraad ayaa waxaa iska dhaliyay ciyaaryahan chamberlain oo ka tirsan kooxda liverpool horyaalka ingiriiska ayaa sanadkan waxaa loo caleema saaray kooxda liverpool oo soddon sannadood kadib markii ugu horreysay ku guulaysatay iyo sidoo kale markii ugu horreysay ee taariikhda ay ku guulaystaan horyaalka premier leaga intii magacaasi loo bixiyey xidigaha kooxda manchester city ayaa u muuqday kuwo ka gacan sarreeyay kooxda liverpool islamarkaana iska maamulanaya ciyaarta inkastoo xidigo ay ka mid yihiin saalax iyo maani ay isku dayeen inay shabaqa kasoo taabtaan kooxda manchester city liverpool ayaa horyaalka ku qaaday lix iyo siddeetan dhibcood manchester cityna waxa ay tahay kooxda kaalinta labaad ku jirta oo lix iyo lixdan dhibcood ayay leedahay laakiin tartan adag ayaa waxa uu dhex marayaa kooxaha leicester city chelsea iyo manchester united kuwaas oo isku garbinaya sidii ay uga mid noqon lahaayeen afarta sare chelsea oo kaalinta afraad ku jirta ayaa waxa ay leedahay afar iyo konton dhibcood leicester cityna waxa ay leedahay shan iyo konton dhibcood manchester united oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay laba iyo konton dhibcood kulan kale oo ka tirsan isla horyaalka premier leaga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha shevel united iyo tottenham kooxda tottenham oo u martisay kooxda shevel ayaa saddex gool iyo gool lagu garaacay waxaana ceel lagu sii riday rajadii ay ka lahaayeen inay ka mid noqdaan afarta kooxood ee dalka ingiriiska uga qaybgalaysa koobka horyaalada yurub dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda real madrid ee kubadda cagtana ay sii dheeraysatay dhibcihii ay ku haysay hogaanka horyaalka laliga real madrid ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda getaf taas oo ka caawisay in afar dhibcood ay ka saramaraan kooxda barcelona oo kulankeedii lasoo dhaafay barbaro la gashay kooxda atlantico madrid real madrid oo maanka ku haysay barbarihii kooxda barcelona ay la gashay kooxda atlantico madrid ayaa xalay ka faa'iidaysatay kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka laliga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda asusuna ay labiyo eber uga badisay kooxda iber halka kooxda real sociedadna ay labiyo hal uga badisay kooxda isbanyol dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sereaga ee kubadda cagta dalkaasi ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda atlanta ay labii eber uga badisay kooxda napoli oo usoo martisay roome oo gurigeeda joogtana waxaa labii eber uga adkaatay kooxda yudanesa horyaalka talyaaniga oo la ciyaaray kulamadii saddex iyo soddonaad ayaa kooxda hogaaminaysa ee yuventus waxa ay leedahay labiiyo toddobaatan dhibcood kooxda kaalinta labaad ku jirta ee lazio oo habeen dambe la ciyaari doonta kooxda ac milanna waxay aruursatay siddeed iyo lixdan dhibcood horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub ayaa la joojiyey bishii maarj ee sanadkan kadib markii dalalkaasi uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka covid sagaal iyo toban wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanka hanuuniya iyo heesta halkudhageedu yahay casumaad
الافتراض عجبيزة وعسومة عيون كل عيني عليها
waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jiraydi kala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax tan iyo intan idaacadda mid lamida isugu iman doona waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo war casuumada